Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalkeena Soomaaliya ka daahfuray tababar ku saabsan maamulka ganacsiga iyo sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada ka ganacsada beeraha. Tababarkan, oo socon doona muddo labo isbuuc ah, ayaa waxaa goobjoog ahaa daahfurkiisa wasiirro, xildhibaano, ganacsato, dhalinyaro baratay cilmiga beeraha iyo qeybaha kale ee bulshada. Axmed Madoobe Nuunow Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya oo daahfuray tababarka, ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka.
boqolkiiba lixdan afrika kama faa'iidaysataa la yidhaahdaa dhulka wax soo saarka leh ee beeraha dhulka soo haray oo laga faa'iidaystana sidii la rabay loogama faa'iidaysto waxa ugu muhiimsan ugu weynna sababta waxaa waaye beerashadeenna ma ku saleysno beerasho cilmiyeysan Een, caalamku waa isbedelay climate change ama isbedelada cimilada afrika aad ay u saameysay beerihii waagii hore halkii hektar wixii laga soo saari jiray kama soo baxaan marka haddii aanan la imaan farsamo iyo tiknolojiyad ku saleysan isbedelada cimilada iyo si loola falgeli lahaa een, ma anfacayso marka sidii hore in wax loo soo saaro Een, haddeer wadamada qaar waxay marayaan halkii hektar inay ka soo saaraan toban tan oo gelli ah masagadana halkii hektar in shan tan afar ilaa shan tan aa la marayaa annaga soomaaliya meesha ugu fiican halkii hektar hal tan aan ka soo saarnaa Een, galleyda masagadana ka yar waxa ugu weyn waxaa waaye isticmaalka aanan isticmaalin hab casriyeysan marka laga hadlaayo een, abuurka seeds technology-ga oo haddeer aada loo tayay hadda cilmi baaris la sameeyey goor dhaweyd waxaa la ogaaday carrada soomaaliya dhulka beeraha sheyga ugu muhiimsan oo ka maqan inay hal macdan ay tahay oo nitrogen yare ay jirto Een, haddii la waayana aysan sidii la rabay wax loo soo saari karin keliya in la ogaado taas loona isticmaalo wax soo saarka waxay wax ka bedeli kartaa wax badan inaad soo saartid marka laba fursad haysatiin number one xilligay ugu habbooneed inaad dooratiin inaad beeraha baratiin number two haddana aada maanta fursad u hesheen een, tababar noocan labo laba isbuuc socon doona oo ah kii ugu horreeyey aynu noo qaban doonaan khuuro aada ugu xeel dheer arrimahan een, kana soo shaqeeyey ilaa iyo toban waddan marka agri businesska inaad serious u qaadatiin ayna tahay furaha lagu horumarin karo een, wax soo saarka soomaaliya Tababarada noocaan ah waxa ay door muhiim ah ka qaataan kobaca iyo wax soo saarka beeralayda maadaama dhaqaalaha dalkeena uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha.